ayuub cutubka siddeedaad markaasaa bildaad oo ahaa reer shuuxi u jawaabay oo wuxuu ku yidhi ilaa goormaad waxyaalahan ku hadlaysaa oo ilaa goormaa erayada afkaagu ahaanayaan sida dabayl xoog badan war ma ilaah baa garsooridda qalloociya mase ilaaha qaadirka ah baa caddaaladda qalloociya haddii carruurtaadii ay isaga ku dambaabeen wuxuu iyagii u gacan geliyey xadgudubkoodii haddaad aad u barido ilaah oo aad baryootankaaga hor dhigto qaadirka haddaad daahir ahaan lahayd oo aad qumanaan lahayd sida xaqiiqada ah haatan wuu kuu soo toosi lahaa oo hoyga xaqnimadaadana wuu barwaaqayn lahaa oo in kastoo bilowgaagii yaraa haddana ugu dambaystaadu aad bay u weynaan lahayd waan ku baryayaaye bal qarniyadii hore waxweyddii oo bal soo garwaaqso waxyaalihii ay awoowayaashood fatasheen waayo innagu waxaynu nahay qoonkii shallayto oo qura oo waxba garan mayno maxaa yeelay cimrigeenna aan dhulka joognaa waa sida hoos oo kale warsow iyagu wax kuma bari doonaan oo wax kuuma sheegi doonaan oo soo qalbigooda kaalama hadli doonaan war miyaa cawdu ka bixi kartaa meel aan dhoobo lahayn caws tuurkuse miyuu bixi karaa biyo la'aantood intuu weli cagaarka yahay oo aan la goyn wuu ka hor engegaa dhalatada kale oo dhan kuwa ilaah iloobaa oo dhan wadiiqooyinkoodu waa sidaas oo kale oo ninkii cibaadolaawe ah rajadiisuna way baaba'daa oo kaas kalsoonaantiisu way kala jajabtaa oo aaminnimadiisuna waa sida xuub caaro oo kale wuxuu ku tiirsan doonaa gurigiisa laakiinse gurigiisu ma taagnaan doono aad buu u xajin doonaa laakiinse siima uu adkaan doono innaba isagu waa ku cagaar qoraxda oo laamihiisa curdanka ahuna waxay ka soo kor baxaan beertiisa oo xididadiisuna waxay isku duuduubaan taallo dhagaxyo ah oo wuxuu fiidhiyaa meesha dhagaxyada isaga haddii meeshiisa laga baabbi'iyo markaasay inkiri doontaa isaga oo waxay odhan doontaa anigu kumaba arag farxadda jidkiisu waa sidaas oo waxaa dhulka ka soo bixi doona kuwo kaleeto ilaah marnaba xoori maayo nin qumman kuwa sharka falase tiirin maayo wuxuu afkaaga ka buuxin doonaa qosol bushimahaagana qaylo farxad leh kuwa ku neceb waxay xidhan doonaan ceeb teendhada sharrowyaduna mar dambe siima jiri doonto